magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu xusayay maalinta macalimiinta soomaaliyeed taasi oo loo dabaaldego sanad weliba kow iyo labaatanka nofembar maanta oo kale munaasabada ayaa waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiin ka socday wasaarada waxbarashada soomaaliya xildhibaano wasiiro iyo bahda waxbarashada gobolka banaadir xubnaha ka qeybgalay munaasabada ayaa si wadajira uga warbixiyey muhiimada uu macalinka leeyahay milgo iyo maamuus qaran macalin baa leh ayaa waxay kulmisay xigmadda iyo macnaha uu macalinka soomaaliyeed noogu fadhiyo waxaan maanta farxadda la qaybsanayaa guud ahaan macalimiinta soomaaliyeed gaar ahaan macalimiinta gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada soo qaban qaamisay howshan oo maanta maxalada mudnaan gaar siisay bulshadeennu waxay u baahan tahay maanta macalimiin ka dhisa garaadka kobaca aqoonta dhan waliba ka dhisa sababtoo waa siduu sheegay wasiirka nasiib daro waxaa ah in macalinku uu ku faani waayo shaqadiisa maxaa yeelay waxa uu qaadanayo darteeda laakiin waxaa farxad ii ah inaan maanta ka qayb qaadanayno guud ahaan aan hambalyo u direyno dhammaan macalimiinta soomaaliyeed meel walba ay dalka ka joogaan sidoo kalena aan la qaybsanayno farxadda maalinta macalinka soomaaliyeed waxaan aaminsanahay macalinku maalin gaara ma lahan maalin walbaan xusuusanaa tallaabo walboo nolosheenna ka mid aan qaadno ama ha cusbaato ama nolosheenna caadiga ha ahaataba waxa aan ku xasuusano waxa ay tahay waa macalin wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya mudane faarax sheekh cabduqaadir ayaa maamulka gobolka banaadir iyo guud ahaanba maamulada iskuullada dalka ugu baaqay in ay ilaaliyaan dhulka iyo goobaha waxbarashada dalka marka waxaan si gaar ula sii dardaarmayaa maamulka gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka dalka soomaaliyeed oo dhan in dhulka waxbarashada iyo goobaha waxbarashada in aada iyo aada loo ilaaliyo waa hanti guud iib ma gasho bedel ma gasho qaadasho ma gasho waxaa iskale kuwa hadda dhalanayo kuwa sii dhalan doono kuway sii dhali doonaan waana ogtihiin bulshadeennu bulsho kordhaysa inay tahay sanad weliba kow iyo labaatanka nofembar magaalada muqdisho iyo guud ahaanba magaalooyinka soomaaliya ayaa lagu qabtaa munaasabada xuska maalinta macalimiinta soomaaliyeedda taasi oo lagu weyneynayo macalimiinta si loogu dhiirigeliyo shaqada ay ummadda soomaaliyeed u hayaan inkastoo sanadkan uu kusoo aaday xilli magaalooyin badan oo ka mid ah gobolada dalka aan laga xusin maadaama ay ku dhufteen fatahaado ka dhashay roobka da-ay